xilli uu waraysi siinayay mid ka mid a warbaahinada ka howlgasha magaalada hargeysa nin in muddaha ku noolaa dalka maraykanka ayaa ka hadlay dhibaatada ka jirta dalka maraykanka iyo mid hadda ay wajahayaan dadka ku nool dalkaas ninkan oo lagu magacaabo axmed qadar oo ah macallin dhiga luuqadda ingilishka horeyn u degnaa dalka maraykanka ayaa ka sheekeeyey dhibaatada taalla maraykanka axmed wuxuu haatan ku nool yahay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan isagoona ka soo guuray qurbaha balse dadka degan weli halkaasi ayuu ugu waramay nolosha dhabta ee ka jirta halkaas isagoona isbarbar dhigay nolosha soomaaliya taali iyo mid maraykanka horta dad badan baa raba waan arkay ma la yaabayo dadka horta waaya aragnimadu waa muhiim aniga iyo dad badan xagga maan kusoo cararana dadna xaggaasi kusii cararayaan marka waxa weeyaan koley sawir khaldan bay ka haystaan sawir khaldan waamalaha waxaa loo sheegay inay lacag badan taalo inay magaranaysaa nolosha ka fiican tahay qurbaha runa sidaasna run maaha waa been runtii waxaa fiican qofka dalkiisa kusoo koray oo kusoo barbaaray oo wax badan ka magaranaysa xagan yani noloshiisa xagan ka wada ayaa fiican oo dhaqankiisii iyo diintiisi iyo dadkiisa ku xidhan lacagta waxaa ka muhiimsan waxaa ka muhiimsan nolosha caruurtii ubadkii waa finished dhaqankii wuu ka dhammaaday dad badan baa ku lumay meesha magaranaysaa ilaahay qofku nasiib siiya mooyaane dadka inta badan way ku lumayaan runtii waa haddaan maca ku lumina way ku saamaynaysaa waxaa ku saamaynaya mugdiyo madow sidoo kale waxa uu sheegay dhaqanka ka jira halkaasi oo ah mid aakhirabeel ah islamarkaana ay ku saamaynayso dhaqanka ka jira waddankaas meeshan iimaankaaga finish noqonaya magaranaysaa maa hadaad masaajidka ku xihan tahay ama diinta ku xihan tahay gaalada iyo agtoogooda iyo aragooda ayaa mugdi ku gelinaya ayaa hoos u dhacaysa magaranaysa naftaadao dhan baad waxaa galaysaa khalkhal magaranaysaa beeyadaa ku saamaynaysaa waxaa ku jirtaa maalin walba waxaa arkaysaa dad gaalaa waa la shaqaynaysa amba waa arkaysa amba dukaanka ku arkaysa aragtidooda ayaa yacni khalkhal ku gelinayaba dad aan aaminsaneyn ba aakhira dad baan aan aaminsaneyn inay wax ka dambeeyaan noloshan baad ku dhex jirtaa sidii kuu saameynaysa si xun bay kuu saameynaysaa muddooyinkii dambe soomaalida ku noolee dalalka reer galbeedka ayaa aad ugu soo laabanaya dalka kuwaas oo ku dagmay dalalka shisheeye